maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday kolonyo ciidamada amisom oo kusii jeeday magaalada bulomareer waa weerarkani ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn tuulada galweyn ee gobolkaasi waxaana wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaaray labada dhinac al-shabaab ayaa sheegatay inay dileen sagaal iyo soddon askari oo kuwa amisom ah hase yeeshee saraakiisha soomaalidu waxaay sheegeen ugu yaraan toban askari inay dhinteen haaruun macruuf ayaa weerarkani ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cali nuur maxamed
waad mahadsan tahay walaa horta ciidamadu amisom iyo ciidamo caawinayay oo la socday oo soomaalida ahba waxay marayeen wadada inta udhaxaysa shalambooj iyo buulomareer dhulkaas dhexe oo waayahanba laga maqnaa oo iska dayacan ayayna dhagar qabayaashu miinooyin fara badanna dhigeen jabhadna ku diyaariyeen marka weerarkaasi sidaas ayuu ku dhacay meeshaas waa lagu dagaalamay haddana waxaa ku sugan ciidamadii dowladda iyo ciidamada amisom
goormuu dhacay weerarkani
waa maanta weeyaan waa saaka waa gartay marka khasaaruhu intuu la-eg yahay soo gaaray ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida
wallahi khasaari wuu jiraa oo meesha dagaal baa ka dhacay marka iyaga sheegashadooda laga yimaadana anaga hadda inta aan ognahay waxa weeye waa tobaneeye ayaa ka dhintay ciidamada amisom ciidamada soomaalida laakiin ilaa iyo hadda hal askari ayaan haynaa inuu ka dhintay
waa gartay marka tirada dhimashadu waa koob iyo toban
tobaneeye marka la yidhaahdo waxa weye waa toban iyo wax ma jira qolada amisom laakiin ciidanka soomaalida waa hal askari
waa gartay siduu u dhacay marka weerarkan iyo ku suura gashay in ciidamada intaa la eg ay ku dhintaan weerarka
asal ahaan horta waxaad ogtahay gobolka shabeellaha hoose waxaa la qabtay shan sano ku dhowaad ayaa ciidamada dowladda iyo amisom ba ay tageen laakiin nasiib daro iyagoo meel kasta askari soomaaliyeed taagan yahay ayaa ciidamadii xoogga dalka la siyaasadeeyey waxaa siyaasadeeyey qabiilo kamida qabaa'ilada gobolka dega waxaa siyaasadeeyey siyaasiyiinta dowladda federaalka ka midka ahaa waktigaas qaar kamida waxaa siyaasadeeyey ciidamada amisom laftigooda saraakiishooda qeybo kamid ah waxaa siyaasadeeyey international community-ga oo iyaguna dana gaara ka lahaa runtii siyaasadayntaas oo dhan waxay sabab u noqotay in ciidamadii xoogga dalka intoodii badnayd ay kasoo baxaan gobolka taasina waxay saamaxday inay isku banaanaadaan ciidamada amisom iyo sharwadayaashii taa marka waxay dhashay natiijada maanta la taagan yahay ee ah in markay doonaan ay dadkii deegaanka yacni qeybta ka ahaa oo shalay siyaasadeynayay ay weeraraan in amisomtii siyaasadeynaysay ay weeraraan in yacni dowladnimadii soomaaliyeed la hanjabiyo oo gobolka lagu hanjabiyo waxaasoo dhan ayaa la suurtageliyey oo ay siyaasadayntaas lagu soo saaray ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed ay suurtagelisay
waa gartay marka waxaad sheegtay dhaliilo fara badan oo jira dhaliilahan marka ma waxay dhaceen dowladda intay jirtay mise dowladihii ka horreeyey dowladdii hore weeyaan waxaan oo dhan inta ay dhaceen waa dowladdii hore ee dowladdani ay bedeshay runtiina tidistuna dowladdii kasii horreysayna qayb bay ku lahayd tii dambena way sii meel bay sii gaarsiisay markii hore ilaa baraawe ayaa la tegay oo dowladdaas ayaa shaqaynaysay laakiin in ay ku adkaystaan may suurtagelin in ciidamadu ay yacni shaqadii ay qabteen ee wanaagsanay ammaankii isdhexgalkii bulshada wixii dhacay oo dhan dib ayaa loo dumiyey isla intii ay dowladdaa dhexe joogtay runtiina khasaaraha waxaan maanta dhacay iyo wax lamida waxaa kasii badan dhibaatada shacabka ku gaartay siyaasadayntaas iyo waxaa shirqoolladaho laisla maleeyay waa gartay marka muddadaa shanta saneed sheegtay mas-uuliyiinta gobolka ayaad ka mid ahayd maxaad ka qabateen arrimahan dhaliilahan hadda aada soo jeedisay annagu markii horena awoodayadu way koobnaydo dee maamul gobol markaa tahay madaxda kaa sarreysa waad garanaysaa inta ay la ekaan karto wasiiro iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo xildhibaan qolyahan amisomtona dee wadashaqayntoodaba way iska liidatay oo waxaabay gaareen iska daa annaga yacni maamul iyo shaksi koobane ciidamadii xooga dalka intay yacni fogeeyaan inay maleeshiyaad u naxariistaan oo ay siyaasadiiba iyagu siday doonaan gobolka ka yeelaan oo ay jahwareerin ku ridaan dadkii ilaa ay gaadhsiiyeen in qabaa-iladu xitaa islaayaan marka annaga taagga iyagu wuxuu ku ekaa un waxa weeye inaanu tilmaanno waxa meesha ka socda iyo natiijada maanta taalla oo aanu waktigaa kasii digaynay intaa ayay annaga taayadu ahay waa garta marka hadda maxaa qorshuhu yahay waa kan sida aad sheegtay weeraradii shan sano ka hor dhici jiray baa shan sano kadib dhacaya taladu hadda ma idinkay dhex ma isku dhex yaacsan tahay halkeed wax ka bilaabaysaa marka ay wuxuu keli iskugu yihiin ayaa isku dhex yaac kugu yimaadaa laakiin haddaad marka horeba sii arkaysid waxa soo socdaa waxa ay yihiin isku dhex yaac kugu imaan maayo annaga waxaan hadda ama shacabka ku dhacaya ama magacii dowladnimada ku dhacaya ee go-doonka ah ama bulshadiisa socodkeedii iyo wax walba ama ciidamadii ama yacni waxan oo dhan waa wixii aanu waktigaa ka digaynay hadeerna hal talo unbaa furan taladaasi waxay tahay in laga daayo ciidamada siyaasadeynta in dadka soomaaliyeed ay is-aaminaan iskuna tashadaan in dowladda hadda dowladda dhexe ee waktigan xilka haysa in ay hoggaan ka noqoto isku tashi dadka soomaalida dhexdiisa ah ciidamadan amisom inta ay yihiin haddii hadda boqol jibbaar laga dhigo lagama yaabo inay wax weyne qabsoomaan maydkooda maanta waxay marayaan in intaasoo qof ay uga dhimato si ay cunto iyo biyo ugu geeyaan ciidan iyaga meel ka jooga wax kaloo ay qabanayaan ma jirto dadkan maanta ka dhintay ugama dhiman ama ka dhaawacmay dhibaatadan maanta dhacday kumay gaarin iyagoo waddan xoreynaya kumay gaarin howlgal ay sameeyeen waxani waxay ahayd bilowgii khasaarihii dhacay ee dagaalkii lagu qabtay gobolka inay ku ekaato laakiin waxaa la marayaa in cuntadii ay cunayeen qaadashadeedii maanta ay intaasoo askari ku waayaan dhibka shacabka gaaraysaana ay kasii badan tahay saa darteed dadkan ajaanibta ah wax weyn ma tari karaan xilka inay la wareegaan dadka soomaaliyeed iskuna tashadaan iyagu dowladnimadeenna iyo ammaankeennana annagu aan soo ceshanay waxaan ku kalsoonahay haddii dadka soomaaliyeed isku tashadaan lix bilood inaanay qaadanaynin guud ahaan dalka inay nabad uga dhigaan biidni rabbi haaruun macruuf oo waraysanayay guddoomiye ku-xigeenka shabeellada hoose cali nuur maxamed